gaagaaban kooda warmaha ka dheer rumxi baa laydhaa ka gaabanna xeraab baa laydhaa faimaa sa'altu rasuula allah inaan rasuulka ilaahay weydiiyey wa imaa qaala iyo inuu igu yidhi tashtahiina miyaad jeceshahay an tandur inaad eegto faqultu waxaan nacam haa faaqaamanii wuxuu i joojiyey waraa'ahu gadaashiisa khaddii calaa khaddihi dhabankaygu wuxuu soo gaadhayey dhabankiisa wayaquulu waxa uu lahaa duunakum waa idinkaa yaa banii arfada xataa idaa malaltu markaan daalay qaala wuxu uhi xasbuki qultu waxaa hi nacam ma kugu filan tahay haa qaala fadhabi can ibni cumarin can nabiy sala allahu alay wasalam qaal jucila waxa la yeelay risqi arsaaqdayda taxta dilli rumxi warankayga harhkiisa wa jucila waxa la yeelay addillatu liidashada wasagaaru iyo dullinimada calaa man khaalafa amri ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu caddaynayaa arsaaqdiisa halka la geliyey arsaaqdeeda waxaa la geliyey taxta dilli rumxi warankayga caaradiisa hoostiisa waxaa macnaheedu uu yahay arsaaqdayda waxaan kusoo waxaan ku soo helaa warankayga iyo jihaadka iyo dagaalka oo gaalan ka soo dhacsada culimmaduna markay ka hadlaan afdalu lkasbi waxay dhaha waxa ugu fadli badan shaqadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo xilliyadii hore waa uu tijaaraysan jiray laakiin markii dambe shaqadiisu waxay ahayd wuxuu jihaadka ku helo wuxuu jihaadka ku helo ee uu nasiib u helo ayuu ehelkiisa meel u dhigi jiray oo ay biishan jireen oo biil u noqonayay wa jucila waxaa la yeelay adillatu liidashada wasagaaru iyo dulinimada calaa man khaalafa amri ciddii khilaafta rasuulku wuxuu leeyahay ciddii ikhilaafta ayaa dulinimo iyo liidasho adduunka ah uu ilaahay subxaanah wa tacaala ku ridaya qiyaamahana taasumaa markaa ilaahay haddana siinaya markaa khilaafka rasuulka la khilaafaa waa laba nooc in arrimaha qaarkii lagu khilaafo sida dadka muslimiinta ah qaarkooda gaboodfalay ee macaasida sameeya ay rasuulka u khilaafeen iyo in gebi ahaanba la khilaafo oo ah in gaaladu say u khilaafeen markaa ka guud ahaan khilaafayna dulliga dulli guud ahaanu ilaahay badaya oo adduunkana waa ku dullaysmaya aakhirana dulliga ugu weyn oo naartu ku daa'imo ah ayaa lagu daa'iminaya kan kale ee rasuulka khilaafee muslimka ah inta uu ku khilaafay intay leeg tahay ayuunbaa isna la dulaynaya markaasaad arkaysaa dulligiiyo dusha uga soo baxay hadduu maalmo cibaadaysto oo uu rasuulka adeeco oo uu camal wanaagsan la yimaadana wuu nuuraya wuu dhuulaya markaasaad arkaysaa iyadoo nuurkii dusha uga soo baxay sidaa awgeed dulliga wuxuu qofku leeyahay kolba intuu rasuulka khilaafo hadduu in yar khilaafo dulliga in yar buu ka helaya hadduu in badan khilaafo intaa in leeg haddaanu khilaafinna ilaahay waa karaamaynaya dullina waa ka ilaalinaya waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qofka ilaahay duleeyana cid karaamayn kartaa haddii jiniya insu isu yimaadaan lama karaamayn karo waayo dullinimada xagga ilaahay ayay kaga timi can anas ibni malikin ana nabiy sala allahu aleyh wasalam rakhasa wuxuu u ruqseeyey licabdiraxmaan ibni cawf wa zubayr ibni cawaam fii qamiisi min xariirin min xakatin cadho kaanat bihima ee xariirtu waa dhar ka mida dhararkii ay aadka u tixgelin jireen carabi dharyahu kuwooda tixgelin jireen bay ka mid ahayd waana dhar jilicsan oo aad iyo aad u jilicsan oo mililiqa dharkaasna rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumarkana waa u ogolaaday ragga ummaddana waa ka xaaraantinimeeyey laakiin hadday dani keento oo xaaladdu ay khasabto gaar ahaan bahasha cadhada leydhaa oo ay caddeeyeen qolada cilmu tibbigu inay leedahay khaasiya dawaysa qaar ay leeyihiin waxay ka samaysantahy baa dawaynaya mee qaarna waxay leen waa dhar jilicsanoo maadaama ay jilicsan tahay wax qallafsan oo qarfadho maahoo jidhkay dul marmaraysaa dabeetana way u dawaynaysaa siday u maarata u dulmarayso ayay u bogsiinaysaa bay leeyihiin kay doonto ha ahaatee labadaas saxaabi oo cadha ay ku dhacday oo iska xanuunsanaya ayuu rasuulku u fasaxay sala allahu caleyh wasalam halkaa waxaa lagala soo baxaa ashyaada muxaramkaa haddii dani keento in la isticmaali karo ashyaada muxaramka ah haddii laakiin la xaqiijiyo oo digtoor lagu kalsoon yahay oo cilmigan garanaya oo ilaahay subxaana wa tacaala dariiqiisa waafaqsan hadduu ku taliyo waa la samaynaya can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llah sala allahu alayh waaalih wasalam laa taquumu saaca saacaddu ma dhacayso xataa tuqaatiluu ilaa aad la dagaalantaan atturka sigaara alacyuni oo indha yaryar nimankaa lasii sifaynaya xumra alwujuuhi wejiya cascas dulfa alunuufi san gaagaaban kaana wujuuhahum wejiyadooda waxaad moodaa almajaanu gaashaanada almudaraqati la galeeyey ee lagu dahaadhay saanta walaa taquumu saaca qiyaamuhu dhici maayo xataa tuqaatilu qowman ilaa la dagaalantaan qolo nicaaluhum kaboodii ay yihiin ashacar ay yihiin timo iyo ee, suuf ay yihiin xadiiskani wuxuu ka warramayaa waa axaadiista la yidhaahdo axaadiisu numuu'aat waxyaala dhici doona oo aan weli dhicin uu rasuulku sii saadaalinayo sala allahu caleyh wasalam oo uu sii sheegaayo wuxuu u sii sheegayaana maaha ogaal uu ogiyey oo isagu awood gaara uu ku ogaaday laakiin waa waxyi alla u soo waxyooday subxaanahu wa tacaala allaha og waxa dhacaya iyo wixii dhacay iyo waxa dhici doonaba marka waxyaalo badan buu rasuulku sii sheegay sala allahu caleyh wasalam dhammaantoodna waa la gaadhay qolooyinkaa turkidu waa qoomiyad ballaadhan oo aad iyo aad u ballaadhan oo dhowr dal ayay gaadhaan ilaa iyo marka laga bilaabo ee turkiyadan xaaliga ah ee iminka jirta ilaa bosnia waxa weeyaan turki baa taxan waana isku luqad waana isku dabeecad xagga kalena tataristan iyo mongolia ayay gaadhaan marka dalkaa ballaadhan ayaa rasuulku sii tilmaamayaa in aad la dagaalami doontaan xadiis kalaa jiro odhanaya utruku turka maa tarakuukum nimankaa turkigaa waa niman dagaalyahana oo aan daalin oo aan hadhine intay idin daayaan idinkuna iska daaya xadiiskaas saasuu leeyahy utruku turka maa tarakuukum intay iyagu idin daayaan haddaan daansanina ee waxa dhacday saxaabada iyo taabiciintii iyo ciddii ka dambaysay taariikhda islaamka marar badan baa lala dagaalamay intii hore oo dhan dagaalkoodu wuu xadidnaa muslimiintaana ku gacan sarreeyey dalalka aynu sheegayna badankoodana waa la xoreeyeyo waa islaameen badankoodii dad muslimiin ay noqdeen laakiin markii ugu muhiimsanayd waa markay weerarka soo qaadeen qolo la yidhaahdo tatark ama mongolianku ay ka soo bilaabeen bariga muslimiinta dabeetana ay soo xaaqeen ilaa iyo falastiin ay keeneen oo ummaddana ay mariyeen oo lagu qadaray waxay laayeen ilaa iyo dhowr milyan oo qof ayay kurta ka gureen waxay samayn jireen waxaan bini aadanba samaynin ciidankoodu waxa uu taxnaa meel aad iyo aad u fara badan dabeeta waxay samayn jireen markay magaalo qabsadaan intay laayaan mooyaane inta kaley kaxaysan jireen magaalada kale ku socdaan higilka madow bay eegaan waayo waxay isugu jiraan dad maxaabiistoo la wato iyo ciidankii markaasay issii dhiibaan waxay arkaan waxa intaa leeg markay magaalay kala geeyaan bay kuwii hore laayaan kuwo kaley ka kaxaystaan oo ay haddana magaalada kale ku weeraraan waxay gaadhi jireen heer magaalada ama qalcadda diidda ee difaacda ee ku dhaga adkaata waxay odhan jireen waxaanu idiin soo dirsanaynaa niman sahamiya horta waxay odhan jireen intay risaalad warqad u qoraan ayay odhan jireen weligiin idinka tegi mayno ilaa cuntadiinna iyo biyihiinu dhammaadaan markaasaa qolada gudaha ku jira ay yidhahdaan intay warqad kala soo diraan nagama dhammaanayaan oo kusii talagallo way buuxaan say yidhahdaan haddii cid baan idiin soo diraynaa raashinkiina iyo biyihiina eegaya hadday badan yihiinna waanu idinka tegaynaa haddaanay badnaynna waanu sugaynaa intaa idinka dhammaanayaan markay idinka dhammaan baan idin qabsanayna markaasay yidhahdaan waaye bal waxaan ay ka tagaane soo dirta ciddaa soo diraysaan show waxay wataan warmo halkan ka daloola oo ay sun ku soo gureen mase biyihiini maya waa kuwan barkadaa buuxda haa bal aanu eegna gunteeda suntii baa ku jirta biyihii ba sumoobayaan waa iskaga soo noqonayaan kuwii ay seef ku leen waayeenna suntaa laynaysa biyaha waa la wada cabaya khalaas halkii ba ku dhimanayaan way iska soo gelayaan ummadda baqdaad oo keliya waxay ku dileen wax lagu qiyaasay hal milyan oo uu ka mid yahay khaliifkii muslimiintu madaxweynihii muslimiinta ay ku dileen waxaa ka mid maktabadihii naadirka ahaa bay ku gureen webiga waxay sameeyeen wax la yaab culimmada ka horranta taarikhdan waxay yidhaahdaan haddii la yidhaahdo maalintii ilaahay adduunka abuuray ilaa xilligaa mashkilad ka ballaadhan may dhicin been muu sheegeen qofka saa yidhahda been muu sheegeen waxa la sheegaa baqdaad dadkii lagu laayay mooyaane kuwii kale godod bay qoteen oo ay ku dhunteen oy galeen kuwii godadka galayna kuwa cudurradii ka dhashay la dilay ayaa iyagiina halkii ku mariyey wax yar yar baa ka baxay tatarku caynkaasay ahaayeen mashkilad aad u ballaadhan bay ahaayeen waxay culimmada ku macneeyaan xataa ciidankooda iyo xoolahooda fardahoodu midna uma baanayn sahay ay qaataan fardahoodu sida dameeraha ayay dhulka qodanayeen oo ay cunayeen xididada ayay la soo baxayeen raggooduna wixii dhaqaaqaba way cunayeen marka sahay ay qaataanba uma baahna wixii adduunka dul dhaqaaqaba way cunayeen markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sii tilmaamay laakiin waxaa iyagana ku guulaystay muslimiinta reer masar oo uu wato nin turkiya qudhiis nin isaga qudhi turkiya oo la yidhahdo sayfadiin qudus iyo mid kaloo turkiya oo la yidhahdo daahir bebres ayaa habeeyey oo muslimiinta abaabulay oo dhaqaalo badan sameeyey cayn jaaluud oo qase ku dhow bariga qase ee, ku dhow ayaa dagaalku ku dhex maray markii koowaad baa halkaa lagu jebiyey kadib intii dambana waa la jebinayayun aakhirkiina waaba islaameen badamkoodii tataarkii la halkaa soo dagaalamayey markii dambana waa islaameen marka waa waa nubuucad ka mida nebinimada uu rasuulkeennu sala allahu calay wasalam sii sheegay oo xaqiiqowday waxyaalo badan uu sheegayna waa xaqiiqoobeen qaar kale uu sheegayna waa soo socdaan oo aynu aaminsannahay inay iyaguna dhacayaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calay wasalam umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa ay ku qowlaan oo ay yidhaahdaan laa ilaaha ila allah faman qaalaha qofka yidhaahda kelmadda faqad casama minii waa uu iga ilaaliyey nafsahu naftiisa iyo wamaalahu maalkiisa ilaa bixaqihi xaqa kelmaddaa mooyaane intii kale waa iga ilaaliyey wa xisaabuhu xisaabtiisuna cala allah ilaahay subxaana wa tacala ayay saaran tahay can cabdillahi bni abi awfa ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam fii bacdi ayaamihi dagaaladiisa mid ka mid a ayaamihi ayaam wuxuu uga jeedaa fii bacdi xuruubihi allatii maalmihii laqiya fiiha u la kulmay alcaduwa cadow uu dagaalku la kulmay intadara waa sugay xataa maalat ishamsu ilaa ay cadceedu ka dhaqaaqaysay kala barhka samada oo ay dhinaca galbeed u iilanaysay uma deetana qaama fi nnaasi dadka ayuu ka dhex kacay khadiiban isagoo khudbadaynaya ayaa qadaran faqala wuxu uhi ayuha annaasu dadow laa tatamanaw ha tamaniina ha u yeedhanina ha kal jeclaysanina liqa'a alcaduwi cadowga la dagaalankiisa wasalu llaha alcaafiya ilahayna waxaa weydiisataan ilaahay idin caafiyo faidaa laqiitumuuhum markaad la kulantaan fasbiruu adkaysta waclamuu waxaa ogsonaataan ana aljannata jannadu taxta dilaali suyuufi hadhka seefaha inay jannadu ku hoostirto ogaad uma qaala waxa uu yidhi allahuma allahayow munzila alkitaabi allaha kitaabka soo dejiyeeyo wa mujriya asaxaabi allaha daruuraha wadow wahaazima alaxzaabi allihii isbahaysiga jebiyeeyow ahzimhum ilaahayu jebi wansurnaa calayhim ilaahayu nooga hiili can abi hurayrata radi allahu canhu qaal intaynaan xadiiska abi hureyre gaadhin labada xadiis waa isku mawduuc rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo annaas muu kala xadidin markaa laakiin waxa weeyaan waa annaasa alkufaar marna waa muslimiin maaha waayo waxa inaanay muslimiin ahayn waxaa caddaynaya xataa yaquuluu ilaa ay yidhaahdaan laa ilaaha ila allah waayo muslimiintu marka horeba waa leeyihin markaa gaalada hadday yihiin ahlu kitaab iyo hadday yihiin majuus iyo hadday yihiin mushrikiin wasaniyiina noocay doona ahaadaane wixii aan islaam ahaynba inaan la dagaalamaan lay faray waa marxaladdii ugu dambaysay jihaadka waayo jihaadku marxalad badan buu maray marxalad buu maray ciddii idinla dagaalantu la dagaalama ah marxalad buu maray la odhanayo inta idiin soo xigta la dagaalama marxaladdii ugu dambaysana waxay ahayd gaalo oo dhan la dagaalama waa marxaladdan xataa yaquuluu laa ilaha ila allah ilaa ay qowlaan laa ilaha ila allah oo miyaa lagu khasbayaa inay yidhaahdaan laa ilaaha ila allah miyaa lagu sandulaynayaa haddii lagu sanduleeyo yidhaahdaan laa ilaha ila allah miyay caqiid ahaan u leeyihin miyaanay munaafiqnimo noqonayn miyaanay waaf miyaanay khilaafsanayn qowlka ilaahay leeyahay laa ikraha fi ddiini qad tabayana rushdu min alghay diinta layskuma khasbo macnaheedu waxay culimmadu leeyihiin xataa yaquuluu laa ilaha ila allah macnaheedu waxa weeye in laga dulqaado gaalada haysata marka gaalada haysata ee iimaanka ka hortaagan laga dulqaado ummaddii iyo islaamkii baa isku soo baxaya way maqlayaan way dhegaysanayaan way fahmayaan islaamka iyo ummaddana haddaan la kala teedin oo aan loo kala bahalogelin oo aan waxyaalo kale looga sheegin oo ay si saxa u arkaan waa rumaynayaan marka marka laga saaro ciddan brobagandada ku fidinaysa ee ka hortaagan islaamnimada ee islaamkii ay arkaan ay maqlaan waa iska rumaynayaan marka ay rumeeyaanna faqad casama minii nafsahu wa maalahu naftiisana waxba loo dirsan maayo maalkiisana la gaari maayo ila bixaqihi axaadiista qaarna waxay leedahay ila bixaqihaa waa laa ilaha illa allah markaa xaqeeda laa ilaha xaqa ay leedahay ilaa bixaqihina waa xaqa tawxiid waana isku midkiiun tawxiidku xaqa uu ku leeyahay oo waa maxay xaqa uu ku leeyahy waxa weeyaan lawaasimta waxyaalaha ka dhalanaya ee ay keensanayso laa ilaha illa allah laa ilaha illa keligeed laguma badbaado sida uu lahaa imaam xasan albasri raxmat ullahi tacaala caleyh ayaa waxa lagu yidhi alaysat laa ilaaha ila allah miftaaxu ljanna laa ilaha illa allah miyaanay ahayn furihii jannada suu yidhi nacam haa ka weydiinaya wuxuu uga jeedaa keligeed miyaanay ii furayn iyadoo salaad wadan oo soon wadan oo sako wadan oon xaj wadan laa ilaha illa keligeed miyaan jannada ku gelay markaasuu ku yidhi kaalay way tahay miftaaxu ljanna laakiin maa min miftaaxin ilaa walahu asnaan miftaax kastaa ilka ayuu leeyahy ilka wax ku furo ilkihiisuna waa salaada iyo soonka iyo sakada iyo xajka fain ji'ta bimiftaaxin lahu asnaan haddaad la timaado miftaax il kale dee waad ku furi haddaad mid gaamura oo aan waxba lahayn la timaadana weligaa waad ku rafaadaysaa waxba kuu furi maayo marka xaqeedu waa kaa waa xaqu laa ilaha illa allah haddaad la timaado qofka naftiisa iyo maalkiisa waa lagu ilaalinaya markuu markuu ashaato gaalku waa la sugayaa tallaabo laga qaadi maayo hadduu ku daro xaqeedii salaad iyo soon iyo sako hadduu ku daro cibaadaadka markaasuu muslim dhaba noqonaya hadduu ku dari waayena waa loo sheegaya haddii marka loo sheego uu yeeli waayo tawxiidkiisii hore waxba kama jiraan waayo afkan buu ka yidhi adimadii iyo jawaarixdiina waxba kamuu samayn xadiidkani ficlan waa xadiidkii ay ku doodayeen abubakr asidiiq radi allahu tacaala canhu iyo cumar waxay ka doodayeen dadaa shahaadanaya oo tukanaya asee diiday sakayna bixiyaan war annagu sako rasuulkii baanu siiyaynaa abubakar shaqada kuma lihin dabeetana cumar wuxuu difaacaya uu leeyahay sawkii rasuulku lahaa umirtu an uqaatila annaas xataa yaquluu laa ilaha illa allah nimankan laa ilaha illaa bay leeyihin waanay tukanayaan abubakar oo iska daa oo kuwa kale gaaladaa la dagaalan dabeetna abubakar wuxuu u isticmaalay xadiidka laftiisa oo waxa uu yidhi ilaa bixaqihi so lama odhan faina zakata min xaqi lmaal sakadu ila salaad laa ilaha illa waxay leedahay xuquuq badan mid waa xaqu lbadan oo waa salaada midna waa xaqu lmaal oo waa sakada midna waxa weeyaan waa xaqu salaati almaali walbadan oo labadaba wa socda waa xajka jirhkii iyo maalkiiba waad bixinaysaa soonkuna waa xaqu lbadan faqad jirhkoo keliya weeyaan markaasuu dareemay cumar in xadiidka laftiisu uu isaga xujo ku yahay markaasuu u daayey uhi waxaan ogaaday inay waxaana yihiin shay xaqa markaasuu raacay arrinka wa xisaabuhu cala allah macnaheedu waa maxay xisaabta ilaahay baa xisaabinaya kol hadduu ashahaato adigu uurkiisa ha u dhaadhicin ha odhanin waan aqaanaayo wax kaluu inooga jeedaa wuu inagu khiyaamaya ka dhab maaha waxbuu qarinaya laa ilaahay kuma diran adiga laabtiisa mana daalacan kartid mana gaadhaysid wa xisaabuhu cala allah isaga iyo ilaahay isu daa iyagaa is og hadday ka dhab tahay iyo haddaanay ka dhab ahayn maalin aanay waxba qarsoomayn ayuu ilaahay hortegayaa wa xisaabuhu cala allah can cabdillahi bni abi awfa ana rasuula allahi fii bacdi ayaamihi maalmihiisii dagaalada allatii laqiya fiiha alcaduwa ee cadowga uu la kulmay intadara waa sugay xataa maalat ishamsu ilaa ay cadceeddii leexatay uma qaama fi nnaasi dadkiibuu ka dhex kacay faqala wuxu uhi ayuha annaas laa tatamanaw ha tamaniina oo ha jeclaysanina liqaa alcaduwi cadowga inaad la dagaalantaan ha u hamuumina oo ha u dadaalina oo ha doonina idinku wasalu llah alcaafiya ilaahay weydiista in ilahay idin caafiyo wax kastoo idinku xumaana in ilahay idinka fogeeyo faidaa laqiitumuuhu markaad la kulantaanna fasbiruu sabra waclamuu waxa ogsoonaataan ana aljannata jannadu taxta dilaali suyuufi harka seefaha hoostiisa inay ku jirto uma qaala waxau ihi allahuma allahayow munzila alkitaabi kitaabka soo dejiyey wa mujri asaxaabi daruuraha wada wa haazim alaxsaabi axsaabtiiyo isbahaysigii jebiyey ihzimhum ilaahay oo jebi wansurnaa calayh markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka uu gaalada la dagaalamayo waa laba xaalo inay iyagu weerar yihiin markaa kugu sibi maayaan hadday weerar yihiin kugu sibi maayaane waa ku soo weerarayaan xillina kula sugi maayaan wax leega kuu qabatown iyo in adigu weerar tahay markuu rasuulku weerar yahay sala allahu calayh wasalam laba xaalaba wuu sugi jiray hadduu yimaado habeennimad wuu sugayaa ilaa ilaa ay salaada subax waagu dilaacayo wuxuu sugayaa inay eedaamaan iyo inay eedaami waayaan hadday eedaamaan waa muslimiin iska dhaafaya hadday eedaami waayaanna waa lagu kicinayaa waa la gelayaa hadduu yimaado goor barqaana wuu sugayaa inay duhur eedaamaan iyo inaanay eedaamin marka duhur ay dhaaftay cadceeddu leexato ayuu dagaal ku qaadi jiray ujeeddada loo sugayaa cadceeddu inay leexataana waa taa in la kala hubsado dadka bilow qaybdhan ay islaam tahay haddii markaa midh iyo laba iyo kooxo islaam yihiin kolle way eedaaman doomaan hadday eedaantaanna waa in la ammaan geliyaa waayo eedaanku waa calaamaddii islaamka kol haddii la eedaamana khalaas ummaddan wax lagu xukumaya xataa kuwa ku hoos jiraa inay iska yihiin raciyad waa la iska daynaya culimmada qaar waxay leeyihiin duurkii wuxuu u sugayey dabaysha walwalka laydhaa soo dhacda ayuu sugayey in xilliga ay saxaabadu dagaalamaan xilli waxoogay laydhi ay jirto meeshu waa saxare waa kulayl labada hadafna isma diidayaan oo isagoo laydhina sugaya ayaa uu sugi karaa salaada inay eedaamaanna labadaba waa sugaya markii cadceeddu iilatay ayuu u khudbadeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay dadow ha tamaniina inay cadow la dagaalantaan asalba dagaalku waa kurhi waa wax la necab yahay oo aan wacnayn oo lagu rafaado oo nafta lagu waayo oo lagu dhaawacmo oo culeedkiisu badan yahay marka ha jeclaanina waxba laabta ha ka doonina wuxuu la hadlayaa laga yaabo inay qolooyin dhallinyaray ku jiraan oo u hamuumaya inay arkaan dagaal ama food istaraan ama nooca wuxuu leeyahy laa tatamanow ha tamaniina laakiin marka idin qabsato ka run sheega waayo waxaa laga yaabaa qof markii hore u hameeyey diglahaa markay qabsato inuu hadhow markaa adkaysan waayo uu gabidhacleeyo ama uu dhinac u dhaqaaqo ama uu adkaysan waayo marka waa inuu marka horena adkaysi yeeshaa marka dambena adkaysi yeeshaa waxaana ogsoonaatan haddii ay haleeshaan jannada aad rabtaani inay ku jirto seefaha harhkooda oo haddii seeftaasi ilaahay dartii kuugu dhacdo oo ay ku disho inaad jannada toos u gelayso oo aad diinta ilaahay adigu dan gaara maad difaacanayn ee xaalad gaarna maad wadanin ilaahay dartii baad u dhimanaysay jannadii halkaasaa kuugu dhow markuu saxaabadiisaa ula hadlay ee uu yidhi ilaahay caafiyad weydiista ha tamaniina iska sabra ayuu alla subxaana wa tacaala gacmaha hoorsanaya ilaahay baa haya guusha iyo guuldarradaba haddaad alla ka barido isagaa ku guulaynaya haddii aad ka baryi weydo ama aad dariiqii nasriga iyo guusha mari weydo adigu guulaysan maysid markaa marka ilahay buu gacanta hoos dhiganaya allahuma munzila alkitaab wuu tawasulaya wuxuu ka tawasulayaa ilaahay afcaashiisa ah inuu soo dejiyo kitaabka ilaahay oo kitaabka aad ugu soo dejisay awgii iyo daruuraha aad wado iyo jebintii aad jebisay isbahaysigii gaalada ee sokaaya bahaystay iyo isimu kuwana jebi oo haddaad isbahaysigii cuslaa jebisay ee ballaadhnaa ee muddo laga soo shaqaynayay kuwana waad jebin kartaa kuwan isbahaysaba maaha waa ciidan fudud ilahay kuwana noo jebi wansurnaa calayhim nooga guulee oo ilahay waan ka guulaysana can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alay wasalam kullu sulaama xubin kasta oo min annaasi dadka ka mida calayhi korkiisa waxaa sadaqatun sadaqa ayaa lagu leeyahay kulla yawmin maalin kasta ayaa lagu leeyahay tadlucu fiihi shamsu oo cadceed ay soo baxdo maalin kasta oo waa uu soo bariyo oo ilaahay xaggiisa cadceed ka soo barido maalintaas sadaqa ayaa lagu leeyahay xubin walba yacdilu ha u cadaalad falo bayna isnayni laba hadduu u cadaalad falo sadaqatun waa sadaqo wayuciinu wuxuu caawinaya arajula nin calaa daabatihi daabadiisa uu fuuli lahaa ayuu baritaaraya oo fa yaxmilu calayha wuu ku dallacaya oo wuu qaadaya aw yarfacu calayha mataacahu ama alaabadiisao dhulka ka taalla ayuu tiigsiinaya oo u gaarsiinaya sadaqatun taasina waa sadaqa waalkalimatu ayiba kelmada wanaagsan uu yidhaahdaana sadaqatun waa sadaqo wa kullu khadwatin tallaabo kasta oo yakhduuha oo u qaado ila salaati salaaduna sadaqatun waa sadaqo wayumiid lada dhibaataduu ka leexiyo can ariiqi sadqa ariiqa uu dhibaatada ka leexiyaana iyana waa sadqa can ibni cumara can الnabiy salى اllahu alيه wasalam rasuulku waxau lahaa low yaclamu الnaasu dadku haddii ay og yihiin maa fi lwaxda waxa kelinimada ku jira maa aclamu waxaan ka ogahay hadday ka og yihiin maa saara muu socdeen raakibun nin safara oo wax saarani bilaylin waxdahu habeen keligii muu socdeen weligii hadduu og yahay dhibaataaan ka ogahay can cabdillahi bni cumara radia allahu tacala canhuma yaquul jaa rajulu nin baa u yimi ila nabiyi nebiga sala allahu aleyh wasalam fastaadanahu wuxuu idan weydiistay fi ljihaadi jihaad inuu ka qayb galo faqaala wuxuu rasuulku yidhi axayun miyay nool yihiin waalidaaka labadaadii waalid qaala nacam haa qaala wuxu uhi fafiihimaa labadooda fajaahid ku jihaad can ibni cabaasin radia allahu canhuma annahu samica wuxuu maqlay annabiya nebiga sala allahu aleyh wasalam oo yaquulu leh laa yakhluwanna yuu la gaar noqonin rajulun nin biimra'atin gabadhi yuu la gaar noqonin walaa tusaafiranna yay safrin imra'atun gabadhi ilaa hadday safraysana wa macaha maceeda waa inuu jilla jiraa maxramun mid maxrama faqaama rajulun nin baa kacay faqala wuxuuhi yaa rasuula allah iktutibtu waxaa laygu qoray fii qaswati kada wa kada duulaankaynu maaganayn ee noocayo nooca ahaa ayaa laygu qoray oo aan ku jiraa wakharajat imra'atii gabadhaydina way baxday xaajatan iyadoo xaj ku maqan xaj baabay u xidhxidhatay qaala wuxu uhi idhab tag oo fa xuja la xaj maca imra'atika xaaskaaga oradoo la xaj axaadiista aynu akhrinay waa axaadiis axkaam fara badan ka warramaysa xadiiska hore abu hurayra wuxuu ka warramayaa xubnahan bini aadanka weliba xadiiskani waa mid mukhtasara oo la soo koobay axaadiis ka ballaadhan baa jirta oo iyagu tirakoob ku samaynaysa xubnaha bini aadanka xadiiskaa tirakoobta samaynayaana waxaa u markhaati furay dhammaan nimanka khubarada biolojiga iyo axyaaga yaqaana ee ku takhasusay noolaha ayaa u markhaati furay rasuulku wuxuu laha alayh salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qof kasta alaaثumiئa وasitiina sulaaman ina lilcabdi alaaثumiئata وasitiina sulaaman qofku wuxuu leeyahay lix- saddex boqol iyo lixdan xubnood markaa waxa leeyahay xubnaha kuwa seedaa iyo kuwa laftaa iyo kuwa cadka wixii marka laysku wadaro saddex boqol iyo lixdan bay noqonayaan saddex boqol iyo lixdankaana mid walba sadaqaa laga rabaa say saxaabadu yaabeen maalin kasta saddex boqol iyo lixdan xubnood saddex boqol iyo lixdan sadaqaa lagaa rabaa saddex boqol iyo lixdan sadaqo marka waxay u qaateen saddex boqol iyo lixdan qofood wax siiso oo kuu soo xaadira markaasay yaabeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabaa inuu u sheego sadaqadda inaanay xoolo unahayn haddii sadaqaddu xoolo tahayna dadka in yarunbaa sadaqad baxsan laha laakiin sadaqaddu waxa weeyaan waxaynu wada hayno waa waxaynu wada helayno sadaqaddu waxay noqotaa mid maaliya iyo mid hayri maaliya mid aan xoolaba ahayn intan xadiidka ku jirtaa mid xooliiba kuma jirto bal u fiirsa xadiidka axaadiiskanna way jirtaa oo fara badan ta ugu horaysa waxa weeyaan yacdilu bayna isnayni sadaqa laba ishaya hadduu dhexdhexaadiyo oo u cadaalad sameeyo oo u garsooro oo u kala xukumo halkay iska dili lahaayeen ee wax isyeeli lahaayeen hadduu kala furfuro oo ku kala guntado waa sadaqo ma waxbuu bixiyey xamuu bixin wuu awoodi karaa waa u kala xukumay khalaas dabeetana waa kala hagaageen wayuciina rajula nin buu ku caawinayaa calaa daabatihi daabadiisa fayaxmilu calayha wuu ku qaadaya nin fuulayey oo fuuli kari waayey ayuu baritaanayaayo wuu taageerayaa hashiuu fuulayey ama faraskii ama gaadhigii ama wuxuu fuulayey ayuu yar caawinaya aw yarfacu calayha mataacahu ama alaabta dhulka ka taallay oo aanu soo tiigsan karayn ayuu gaarsiinaya ama alaabtuu qaadi kari waayuu caawinaya iyana waa sadaqa waa wax la wada awoodi karo kaa wax doonaya ee gaadhiga fuulaya ama faraska fuulaya haddaad caawiso ama aad u dhiibto ama shay ka dhacay aad taageerto waa la mid wlkalimatu ayiba sadaqa kelmad wanaagsan oo tidhaahdo asalaanta furfurnaanta dhoolla caddaynta waxyaala badan buu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay sadaqa yihiin waxaa kaloo sadaqaa wa kullu khadwatin yakduha ila salaati sadaqa tallaabo kastoo salaada u qaadaa iyana waa sadaqo saddex boqol iyo lixdankaba masaajidkaad ka tirin kartaa gebigooduba halkaasaad ku dayn kartaa masaajidka intaad u socoto ayaad boqol iyo sideetan sii socda iyo boqol iyo sideetan soo socda saddex boqol iyo lixdankiiba waa kuwa wa yumiidu alcadaa can ariiqi sadaqa dhibaatada dariiqa taalla oo aad ka leexiso dhagaxa iyo quraanada iyo wixii lagu soo tuuray waxyaalaha noocaasa iyo qodaxda waxaasood ka leexiso ayaa iyano sadaqa ah waana sadaqaadka la dheresaday aanay ummadeennu aadka ugu talaaaan aadka ugu diyaar ahayn bal iska daaye inay ka leexiyaane waabay ku soo leexiyaan intay soo xaadhaan oo guryaha soo nadiifiyaan ayaa dariiqa kusoo qubaan waa halkii la yidhaha laga leexiyo waa halkii la yidhaha laga leexiyo walciyaadu billah marka dadka muslimiintu ka dhexeeya dariiqu gaar ciduma laha gurigaagii waad hagaajisay adiguna waa inaad dariiqa la wada leeyahay wixii aad ka qaban karto waa inaad hagaajisaa intaana waxaa isku soo wada xoorinaysa rasuulku suu inoo sheegay sala allahu aleyh wasalam laba ragcadood oo barqadii aad tukato labada ragcadood ragcatay duxa waxay kaafiyayaan dhammaan sadaqaadkii lagaa rabay waayo waxa haddaad qabato inaad maalin walba qaban kari weydaa laga yaaba haddaad qabatona saddex boqol iyo lixdankii inaad gaari kari weydo marka waxaa isku soo ururinayaa laba ragcadood oo aad subaxii tukato marka cadceeddu waxoogay soo baxdo ilaa iyo duhurka dhowaadka intaaba barqadu waa joogtahay can ibni cumara can nabiy sala allahu aleyh wasalam low yaclamu nnaasu dadku hadday og yihiin maa fi lwaxda waxa kelinimada ku sugan maa aclamu intaan ka ogahay hadday ka og yihiin maa saara muu socdeen raakibun mid safara oo wax saarani bileylin waxdahu habeen keligii muu socdeen rasuulkeena kariimka calayhi salaatu wasalaam dhan walba waa nagala hadlaya wuxuu nagala hadlayaa qofka safar gelaya ee socdaalaya ama ha lugaynayo ama waxa fuulaye inaanu keligii socon wuxuu leeyahay keliga haddaad ka ogtihiin haddaad og tihiin waxaan ka ogahay dhibaato kelinimada mabay cidi socoteen habeenkii mar kale rasuulku wuxuu laha calayhi salaatu wasalaam alraakibu shaydaan qofka keliga socdaa waa shaydaan waalraakibaani shaydaanaani labada keligoo socdaa waa shaydaan wa halaaatu rakbun saddexduna waa jamac culimmadu waxay ka dookaa oo hadlaan maxay tahay dhibaatooyinka ku jira inaad keligaa socoto waxaa ugu horeeya alwaxsha waad cidloonaysaa kow waswaaska shaydaankana wax kaa mashquuliya ma helaysid qofku markuu keligii socdaa waxa u caado ah inuu fikru isla sheekaysto oo badan kale u galo oo markaa waxaa sahlanaanaysa inuu shaydaanku si fudud ku waswaasiyo waxaa kaloo la mid a in ay ku inay ku ishaaqsadaan ama ay ku soongoroodaan cid kastoo dhibaato wadaa ninkaa keligii socdo maaragtaan ha waxa sahlan in wax lagu yeelo oo lagu dhaco laakiin hadday raggu bataan inay wax- waa sibay u maagayaan ciddii wax rabtay waa ka maagayaan taasna waa mid waxaa kaloo la mid a inay musiibatun mowt kugu dhacdo oo aad geeriyootoba ama bahalku qaniino oo cid kaa soo waranta iyo cid ku soo sheegta lafahaagun beri dambe lafihiina cidi garan mayso sidaa awgeed wax kastaa iman kara alwuxda kelinimadu wax fiican maaha waa in qofku safar markuu gelaayo waa inuu cid kaxaystaa hadduu xataa geligii gaadhiga wato waa inuu istaanka cid kasii kaxaystaa weheliyeel waa inuu doonta maa saara raakibun raakib marka la leeyahay laa mafhuuma laha mafhuumo laha waayo lama odhan karo rasuulku wuxuu diiday ka raakibka wax fuushane kayga lugaynaya ee caawa gudaya isaga dee rasuulku muu sheegin anuu raakib mayhi suniga lugaynaya lama odhan karo waayo safarkooda wuxuu u badnaa inay wax fuulaan may lugayn jirin aad buu ugu yaraa lugtu waayo kulayl waa saxara waa ciid ma socon karaan waxbay fuuli jireen ka socda ee cagihiisa ku socda laba lugoodlaha iyaga ka wax saaran waa isku mid marka uu rasuulku leeyahay bilaylna iyana mafhuum ma laha waayo habeenku waa khatar badan yahay maalintuna waa la mid maalinta qofku keligii inuu socdaa iyana waa la midoo waxaaynu sheegaynay waa kugu dhici karaan intuba laakiin way sii kala khatarsan yihiinoo habeenka ayaa khatarsan sidaa awgeed qofku waa inuu rafiiq iyo cidda dariiq la marta waa inuu raadsadaa waxaa kaloo rasuulkeenu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu safar yahay oo uu damca inuu seexdo inuu dariiqa iska ilaaliyo duca la akhristaana way jirtaa oo laga akhristo baalka hoose acuudu bikalimaati illahi taamaat min shari ma khalaq qofka yidhaahdaa waxa ma gaadhaan acuudu bikalimaati illahi taamaat min shari ma khalaq qofka ku odhan waayo af af carabi af soomaaliya waa u bannaan ilaahay kelmadihiisa dhammayska tiran baan magan gelayaa wuxuu abuuray baan ka magan gelaya intaa miyuu odhan kari waayaya ma odhan kari waayo can cabdillahi bni cumar yaquul waxa uu leeyahay jaa rajulu nabiy sala allahu aleyh wasalam fastaadana wuxuu weydiistay fi ljihaad faqala wuxu uhi xayun waalidaak qaala nacam qaala fa fiihima fajaahid nin saxaabiya ayaa rasuulka weydiisanaya yaa rasuula allah jihaadkaan doono inaan galo waa jihaadka fardu kifaayaha ee muslimiintu isku filayiin ee aan cid walba loo baahnayn kaa weeyaan markaasuu yihi labadaadii waalid maxayba ha iyaga ku jihaad kol haddii jihaadku yahay fardu kifaaya oo ummaddu ay badan tahay oo aan cid walba loo baahnayn baylah gaaraadiiay ku sugaysa oo adiga mooyaane cid kale aanu kafaynayn halkan waa la waa la hayaa cid kafaysa saxaabadu waa badan yihiin muslimiintu waa badan yihiin laakiin waalidkaa adigay ku saarantay xaqoodiiye iyaga ku jihaado iyaga jannada kala hadh iyo ducada oo u shaqee oo u dhaganuglow iyaga oradoo ku jihaad buuhi xadiiska ibnu cabaas wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam laa yakhluwanna rajulun niyuu la gaar noqonin biimra'atin gabadh gabadhaan gayaankiisa ee gayaankiisa ah yuu la gaar noqonin maxramkiisa wuu la gaar noqon karaa ciddii aan u geyin eheladiisa ah walaashii iyo hooyadii iyo ciddal noocaasa waa iskala gaar noqon karaa waayo waa cid aan isgeyin laakiin gabadh gayaankiisa ah yaanu la gaar noqonin rasuulkuna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam hadduu la gaar noqdo ashaydaanu saalisuhuma shaydaan baa saddexeeya qofkuna macsuum maaha nebi maaha waa inuu aad iyo aad u taxadaraa waxa khalwada la ydhahnaa waxa weeyaan dariiqa fasaadka loo maro islaamkuna intaanu xumaantu dhicin ayuu ka hortagaa ka hortagaa ka fiican ka dabatagka sidaa awgeed yaanu la gaar noqonin ee khalwadu waa shay aan bannaanayn khalwana waxaa la yidhaahdaa meelaha xidhan ee gaarka ah dariiqaa dadku wada marayaan khalwo la odhan maayo meel hoolo weyn oo laga adeeganayana khalwo lama yidhaahdo laakiin wixii gaara hadday meel laaba tahay hadday qol tahay haddii guri cidla ay tahay wixii noocaasa khalwa ayaa la yidhaahdaa waana khatar weeyaan walaa tusaafiranna yay safrin imra'atun gabadhi ilaa wa macaha maxram iyaduu la jiro maxram mooyaane qofka dumara waa la ilaalinaya qolooyinka u fasira qofkii dumara oo maxbuusad oo markay baxayso la kaxaynayo gacanta la qabanayo oo sida carruurta daadaha la odhanayo maaha macnaheedu caynka waxa weeyaan cidda muhiimkaa waa la garab galaa waa la ilaaliyaa ee keligii ma socdo cidda muhiimkaa mar walba waqti baa la socdo cid baa la jirta qofkii dumara waa la karaameeyey qolooyinka yidhahda waxaanu ilaalinaynaa dumar iyo xuquuqdood islaamka ayaa uga muhiimsan qofka dumar ee keligeed iska socoto waxa weeyaan waa la diiday mar walba cid baa garab joogta cid baa garab gelaysa cid baa ee, gelbinaysa ciddaas waayo waa maxramkeed ciddii aan geeyeyn walaalkeed aabbaheed adeerkeed ee, ruma abtigeed ruma iyo wixii la mid ah iyo sawjkeeda sawjku ma maxram baa maya laakiin takliib wax la idhaha baa jira takliib waa la badiyey abawaan waa inagii soo maraynay labada aabbe hooyadii wax lagu dhex daray aabbihii qamaraan labada dayax cadceed iyo dayaxi baa la israaciyey maxram waxaa la idhahdaa inta aan geyin ee xaaraanta ka ah aabbaheed iyo walaasheed laakiin kani waabu geyaa oo waa ninkeedii laakiin magacun baa la iska raaciyey halkii laga odhan lahaa maxram wa zawj ayuunbaa magaca la israaciyey oo la yihi maxram waa inaanay waa inay wadataa dabeetan nin baa kacay markiiba u fahmay wuxuuhi yaa rasuul allah iktutibtu waxaa laygu qoray fii qaswati kada wa kada waa adigan la gabadhiyey safrin anna waxaa laygu qoray duulaanka nooca iyo noocaasa wakharajat imra'atii xaajatan gabadhaydina xaj bay u baxday qaala wuxu uhi idhab tag oo fa xuja la xaj maca imra'atika xaaskaaga markaa safarku waa kala duwan yahay safarada gaagaaban ee maalin wax ka yar loo socdo waa la iska ogol yahay laakiin yowm wa leyla hadday gaadho islaamku waxa uu leeyahay gabadhu inay waa maxram wadataa ama inay iska safarto odha heblaayo waxay duushay maantay duulaysaa ee madaarkaanu geynaynaa inta adeer maxram lama yidhaahdo waayo yurub bay kasoo duulaysaa maraykan bay ka minaysaa qaaraday ka gooshaysaa kuway ninka la baabuurtay raacayaan baamushar bay sii qaadeen soo qaadayaan waxaa odhan miyay timi meye waa imanaysaa waxa weeyaan waxaasi waa diin darro waxa weeyaan waa markay inagu gabnay mawduuca hawsheenii waa markay raggu gaabiyeen mashaakilka qayb badan baynu ku leenahay sidaa awgeed waa in ilaahay subxaana wa tacaala laga baqo waa inay dumarku xishoodaan waa inay waxyaalaha qaarkood ka joogsadaan waa inay naftooda ilaaliyaan allah waxaan ka baqnay ilahay khayrka ina waafajiyo inu ilahay ka baryayna ilahay khayrka inuu nagu dilo nagu nooleeyo ilahay roobka inoo shubo abaarta ilahay naga soo jebiyo subxaanaka allah bixamdika nashhadu an bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي بردة رضي الله تعالى عنه وحو رسول كان كريم كاكسو ورنيا صلى الله عليه وآله وسلم إنه رسول كلية هي ثلاثة صدح يؤتون وحل صينيا ajrahum ajarkooda waxaa la siinayaa maratayni laba goor ayaa la siinayaa alrajulu ka hore waa qofka takunu lahu alrajulu nin takunu lahu leh alamatu adoon adoon buu leeyahay fa yucallimuha waxbuu barayaa fa yuxsinu tacliimaha tacliinteeda iyo waxbarashadeeduu wanaajinaya wa yu'adibuha wuu edbinayaa oo aadaab wanaagsan buu siinayaa fayuxsinu aadabaha aadaabteedana waa wanaajinaya uma dabeetana yuctiquhaa wuu xoraynayaa oo fayatasawajuhaa dabeetana waa guursanaya falahu ajraani kaasi waxa uu leeyay laba ajr wa mu'minun qof mu'mina oo min ahli lkitaabi ahli kitaab ahaan jiray alladii kaana mu'minan markuu ahlu kitaabka ahaa mu'min buu ahaa uma dabeetana aamana wuxuu rumeeyey binabiy nebiga sala allahu alayh wasalam falahu ajraani kaasina laba ajar buu leeyahay waalcabdu addoon baa isna laba ajar leh alladii addoonka yu'addii gutaa xaqa allaahi xaqa ilaahay ku leeyahay buu gudanaya wayansaxu wuxuu u danaynayaa lisayidihi kii lahaana uu u nasteexaynayaayo dantiisuu ka talinayaa falahu ajraani kaasina laba ajar buu leeyahay can ibni cumara radia allahu canhuma nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku waxa uu nahiyey can qatli nnisaai waasibyaani dumarka in la laayo iyo dhallaanka ayuu rasuulku diiday can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam innii anigu amartukum waxaan idin amray an taxriquu inaad gubtaan fulaanan wa fulaan hebel iyo hebel markaa gacanta ku dhigtaan inaad dab qabadsiisaan binaari dab laa yucadibu biha kuma cadaabo dabka ila allahu caza wajal ilaahay dabka abuurtay mooyaane cid kale dab waxba kuma cadaabto ee fa in wajadtumuuhuma haddaad labadooda heshaan faqtuluuhuma dila labadooda xadiiska ugu horeeya xadiis abi burda radia allahu tacaala canhu wuxuu rasuulkeena kariimkaa ka warinaya saddex nooc oo ummadda ka mida ajarkooda waxa la siiyaa laba goor dadkuna waa saddex xaala uun qiyaamaha qaar ajarkooda waxa la siiyaa oo kaamila oo tirsan oo xisaabsan qaarna waxaa la siiyaa ajarkooda oo laba goora qaarna waxaa la siiyaa ajruhum bikayri xisaab xisaab la-aan baa lagu siiyaa marka culimmadu waxay leeyihiin saddexda waxa ugu fadli badan qolada ajarkoodu yahay bilaa xisaab laakiin labada qolo ee soo hadhay qolooyinka labada goor la siinayo iyo kuwa ajarkooda la siinayaa waxa laga yaabaa marmarka qaarkood ka halka ajar la siiyey inuu ka badanayo kii labada la siiyey saddexdan aynu haynaa waxa weeyaan nin walbaaba camal buu sameeyey laba dhinac leh marka dhinaca horena ajar baa laga siinaya dhinaca labaadu sameeyeyna ajar baa laga siinaya qofka hore waa nin buu rasuulku ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay addoon addoontaas ilaahay gacantiisa soo geliyey ayuu tacliiminayaa tacliim wanaagsan oo khayra oo diina oo sharciya ayuu baraya tacliim keliya bari maaye akhlaaq iyo aadaab iyo dhaqna uu raacinaya maxaa yeelay tacliim keliya oo aan wadanin wax akhlaaqa iyo aadaaba iyo dhaqan wanaagsani waa geed bilaa midha ah max macna ay samaynaysaa ma jirto ama waa geed hadacaara oo aan la harsanaynin oo aan waxba qabanayn saa ogeed waxa uu macna leeyahay tacliintu markay waxna ku farto wixii wanaagsan waxa xunna ay ku diido marka wuxuu isugu daray tacliin iyo akhlaaq iyo aadaab kadibna waa xoreeyey haddana waa guursadeen marka culimmadu waxay leeyihiin addoonta waxaa la mid ah qofka isaguna qof noocaas oo kale ah oo ama agoona ama iska liidata ama aan laba garanayn maca gacanta ku dhiga ee tacliimiya ee adbiya ee dabeetana qof ka soo dhigee soo gaarsiiya heerkii dadnimo hadduu isagu markaa guursan kari waayana qof wanaagsan u raadiya oo iminka ujeeddadu uu rasuulku leeyahy fayatasawajuha isagaa guursaday maadaama uu garanayo dabeecaddeedii ilaa bilow ilaa yaraan isaguna uu yahay qofkaa weyn ee caqli iyo cilmi iyo cibaaraba ku dhaama isaga ayaa ugu habboon haddii laakiin isaga wax ka xanibi ay jiraan hadduu qof ahludiina u raadiyo oo diinteedu u asturo qofku markuu guursado rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam diintiisii kalabadh buu dhammaystirtay kalabadhka soo hadhayna ilaahay kaga yaabo markaa kaasi waxa weeyaan labadaa dhinac waa korinta iyo tacliiminta iyo aadaabta iyo xoraynta iyo guurkaa uu u hawl yareeyey amaba isagu guursaday waa laba ajar waliba culimadu waxay u qaybiyaan qaybta qalbiga ah ee tacliinta iyo aadaabta waa hal ajar qaybta xisiga ah ee la taaban karaana waa hal ajar qaybta xisiga waa maxay korinta uu korinayo waa shay la taabanayo xoraynta uu xoreeyo waa shay la taabanayo guursiga uu guursadayna waa shay la taabanayo qaybtaa waxaa la idhahdaa alqisma alxisi qayb la taaban kara weeyaan qaybta aan la taaban karayna waa aqoontii iyo akhlaaqdii iyo aadaabtii weeyaan kaasi waa qofka koobaad qofka labaad waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala diimihii uu soo dejiyey ayuu alle ku caabudayay intii hore diimaha kitaabiga ah nasaarada yuhuudda allahuma salli cala salim zabuur iyo wixii la mida ayuu alle ku caabudayey intaan diinteenna furqaani soo gaadhin nebi maxamedna aanu soo gaadhin ayuu ilaahay aqoonsanaa uu waxidayey intuu hayeyna ama ha la kharibo oo ha la xarifo ha la gediyo ama sideedii ahaatee intuu kari karaya buu alle kaga baqanay maxaa yeele ilahay wuxuu ihi fattaquu llaha ma stadactum waxa awoodaan oo alla kaga baqda isna wuxuu awoodayey inuu diinta alle ku caabudo markii diintii khaatimka ahayd ee gebagabada ahayd ay soo degtayna iyana waa rumeeyo nebigeenna sala allahu aleyh wasalam ayuu nebinimo ictiqaadu raacay deetan wuxuu yeelanayaa laba ajar ajarkii diintii hore iyo ajarka diinta labaad labadaasuu yeelanaya sidaa awgeed wuxuu noqonayaa qolooyinka labada ajar leh qofka ugu dambeeyana waxa weeyaan waa addoon addoon bini aadan addoonsadeen markii hore waxaan soo maraynay ama waa addoonta dhadig kanna waa addoon laba asalbana addoonnimada waa laba nooc cubuudiyatullaahi iyo cubuudiyatlkhalqi in allihii ku abuurtay addoon aad u tahay oo sharafa sharaf ka sarraysaana aanay jirin iyo inaad makhluuqaad ilaahay abuurtay addoon u tahay makhluuqaadka inaad addoon u noqoto sabab baa keenta sababta keentaa waxa weeyaan sabab qofka la addoonsanaya ka soo fusha waa maxay sababtaasi waa inuu gaalnimo isagu jeclaado oo looga taag waayo ilaahay keligii caabud gaalnimo isku dhajiyey sidaa ogeed baa ciidamada islaamku soo qabanayaan waa la addoonsanaya waxaana ogaataan ilaahay ma sharciyaynin qof muslina in la addoonsado waa xaaraan maqdaca gaalnimun baa qofka lagu addoonsan karaa gaalnimada isagaa doortay haddana sharcigu waxa uu leeyahay marka la addoonsado mar walba wuxuu dhiiri geliyaa in la xoreeyo in la xoreeyo qofka saa iyo saa yeela fakafaaradiisu waxa weeye taxriiru raqaba inuu qoor xoreeyo naf bini aadana waa inuu xorriyaddeeda usoo celiya marka qofka la addoonsanaya addoonnimada isagaas ugu wacan hadduu rumayn lahaa ilaahay oo waxidi lahaa cidima ma addoonsateen dee iminkana wuxuu ku xidhnaa jihaadka iyo inay muslimiintu xoog badan yihiino taas waa ay dhammaatay gaaladii baa iminka togtoroon iyagu wlcabdu aladii yu'addii xaq allahi addoonkani muxuu ku yeeshaa labada labada ajar xaqii ilaahay buu si wacan u gutaa ilaahay buu waxiday waa cibaadaysanaya salaad iyo soon iyo sake iyo xaj iyo qur'aan xaqii ilaahay buu inta taaggii ku dadaalaya waa ajarka koobaad xaqii sayidkiisa isna waxa weeyaan waa uu ku dadaalaya dabeetana labada ajar baa la siiya culimmadu waxay raaciyaan qofka shaqaalaha ah qofka shaqaalahaay hadduu ilaahay subxaana wa tacaala xaqiisi ilaaliyo cidda uu shaqaynaya xaqeeda ilaaliyana labadaa jar buu yeelanaya oo aanu isku khaldin xuquuqdii oo aanu marka ta ilaahay timaado aanu odhanin shaqadaa ila dheeraatay marka shaqadii oo rasmiya joogtana aanu odhanin waan sunnaysanaya waayo shaqada waajibkii markay taagan tahay ee aad mushaar ku qaadanayso ee cibaado waajibi aanay joogin culimmadu waxay leeyihiin shaqadaada ayaa ka fadli badan inaad dhammaystirto oo aad xaqeeda ka soo baxdo inaad cibaado sunnaa u dhaqaaqdo oo tiraado shaqada ii jooga dadkii macaamiisha ahaa laba ragcadood baan tukanaya waxaa ka fadli badan inaad macaamiisha si wacan ugu shaqayso ilaahay hortii waayo shaqadaad inaad wanaajisatay waatuu ilaahay lahaa subxaana wa tacaala walaa tansa nasiibaka min addunya wa axsin kama axsana allahu ilayk wabtaqii fima ataaka allahu daar alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya adduunyadaada iyo aakhiradaada midna yayta kale ku xadgudbin oo xaqa adduunyada iyo xaqa aakhiro ama xagga ilaahay iyo xagga shaqadaada saddexdaa nooc aynu soo sheegnay saddexduba ajarkooda ayay qaadanayaan oo laba goora alaaatun saddex yuutawna waxaa la siinayaa ajrahum ajarkooda maratayni alrajulu waa nin takunu lahu lama adoon leh fa yucallimuha wuu tacliiminaya fa yuxsinu tacliimaha tacliinteeda iyo waxbarashadeedu wanaajinaya wayuadibuha waa edbinaya fayuxsinu adabaha aadaabteedana waa wanaajinaya uma yuctiquha dabeeta waa xoraynaya fayataزawajha falahu ajraani wamuminu min ahli kitaabi mumin ahlu kitaaba alladii kana muminan oo hore mumin u ahaayoo diintiisii haystay uma aamana bاnabiy salى اllahu alيه wasalam dabeetana nebigeena rumeeyey falahu ajraan wlcabdu adoon alladii yu'addii gudanaya xaqa allahi caza wajal wayansaxu lisayidihi u nasteexaynaya oo u danaynaya oo daniba dantay ka wacantay u fulinaya lisayidihi falow ajraan xadiiska labaad waa xadiis ka warramaya qitaalka iyo dagaalka muslimiinta dagaalka muslimiintu ay qaadaan ee ay gaalo kula jiraan ama ay kay gaalada iska dhicinayaan mid walbaaba wuxuu leeyahay qawaaniin dagaal waxshinimo maaha dagaal iska dagaalanuuna ah maaha waa dagaal macno ku fadhiya oo diinta islaamka lagu xoojinayo oo ilaahay kelmadiisa lagu quweynayo marka wixii maslaxaddu ay gasho ayuunbaa la yeelaya wixii aan maslaxadi gelin ama mafsada ay ku jirtana waa laga dheeraanaya sidaa awgeed laba qolo halkan ay ku yaallaan waa dumarka iyo carruurta leyntooda wax maslaxadoo ku taalla ama wax dana oo ka keenaysa oo wanaag ku keenaya ma jiro waa dumar iyo carruur waxaa kaloo la raaciyaa odayaasha gebgaboobay iyo cubaadda oday aan dagaal ku jirin iyo dadka cibaadada isu xidhay ee waxay doonaan ha ku cibaadaystaane diimahooda isu xidhay ee aan dagaalka shuqul ku lahayn in la dilaa waa xaaraan rasuulku calayhi salaatu wasalaam dagaaladiisa qaar ka mid a ayaa wuxuu la kulmay qof dumara oo maqtuulah oo la dilay oo taalla markaasuu yihi ma kaanat haadihi la tuqaatil waartani mid dagaalamaysa ma ahayne maxaa lagu galay waan marinaya uun iyo waxa weeyaan niyadoodaa lagu soo saaraya iyo waxa weeyaan wayna la jiidhay waxyaalahaasoo dhan ma soconayso sharciga islaamku wuxuu bannaynayaa hal mar qofka dumari hadday dagaalka bilowdo iyadu oo ay dagaalka ku jirto oy askari tahay oo hubkeeda seeto waa la dilaya markaa odagoo hadduu yahay rugcaddaa ee aaraadiisa iyo kaartadu dejinayo iyo khibraddiisa ay ku munaafacaadayaan iyagu oo dagaalka khadidaya isagu isagana waxa weeyaan waa la dilaya si saxaabadu ay u dileen dunayd ibnu sima dunayd ibnu sima boqol iyo labaatan jir buu ahaa gaala laakiin dee mujariba oo dagaalyahan ahaan jiray isagaa kaartada dagaalka dejinayey walow lagu diiday oo ninkii ciidanka watay uu ku diiday haddana isagaa qaabka dagaalka markii hore doonayay inuu dhigo saa awgeedka noocaasa waa la dilaya laakiin mid aan dagaalka shaqo ku lahayn hadal iyo gacan iyo midnaba aan dagaal shaqo ku lahayn islaamku uu xaaraantinimeeyey in toos loo dilo saxaabaduna dagaalkooda caynkaasuu ahaa gaaladaa lagu yaqaanaa inaan waxba u kala eegin ilmaha carruurta dumarka shaqada ayagaa lahaan jiray taariikhda marka la akhriyana umay kala saari jirin culimmada islaamkuna waxay sheegaan gaaladu hadday xataa carruurta iyo dumarka laayaan inaan noocooda loogula dhaqmayn oo la odhan iyagaa inaga laayo iyagana hee ka laaya way kuwayni waa shuhado kuwan maxaad u leenaysaa iyagu kuwii ku laaye maaha saa ogeed baa saxaabada ridwaanullahi calayhim waxay ahayn dad qiimo badan oo awaamirta ilaaliya abu dujaana ayuu rasuulku dagaalkii uxud seef buu lulay siduu yaa seeftan qaadanaya mase raggu gacan- gacanta wada taageen aniga yaa rasuul allah siduu yaa xaqeeda ku qaadaya saa la wada maagay shardi baa ku xidhmay deetna wuxuu abudujanaya yaa rasuul allah xaqeedu waa maxay markaasuu yidhi an tafliqa biha haama alkufaar gaalada madaxooda inaad ku falfalliidho xataa tandaqa ilaa ay qalloocsanto waa seef xadhiida shardigaasaa ku xidhan suu yidhi aniga yaa rasuul allah markiibuu seeftii qaatay dagaalkii buu la galay subayr ibn cawaam waxa uu lahaa waana cadhooday waxaana rasuulku muxuu adiga kuugu diiday wuu koogaa geesinimadaada ilmaabti rumana waa tihiin muxuu adiga kuugu diiday ninkaa kale u siiyey markaasaa haddana idhaa tooyagtid bal ninkana malaa waxbuu koogi siduu u dagaalamayey ee uu safafka gaalada u jeexayey ayuu wuxuu ku soo baxay qof markuu seefta dul hadhiyey ayaa qofkii qayliyey oo qaylada dumarka uu qayliyey markaasuu ka joojiyey suu ogaada inay gabar tahay walwalad hoogay bay gurtay markaa waa qaylisay waa baqatay dabeetna waa ka hakiyey waa seef socota oo nin dagaalamaya mu odhanin waxa weeyaan seeftaas soo qaban kari waaye isxukumaya waxaa laga yaaba inuu madaxeeda ka dul qabtay markaasaan u garaabay buu yidhi oo rasuulku waxbuu ogaa isagoo dagaal ku jira oo ku jira bartankii dagaalka ayuu haddana wax kala soocayaa ka u baahan in la dilo ee ku- maaragtay munaasabka iyo ka aan munaasabka ku ahayn sidaa awgeed waxyaalaha iminka la israacinayo culimada islaamku aad iyo aad bay uga ta- uga taxadirayaan aad biyo in looga taxadiro way ayag habboon tahay lagana joogsado ee sharciga islaamkana lagu dabaqo jihaadka laftiisa xadiiska abi hureyra waxa uu rasuulku leeyahy sala allahu aleyh wasalam inii amartukum waxaan idin amray an taxriquu inaad gubtaan fulanan wa fulanan binnaar dab inaad hebel iyo hebel ku gubtaan laa yucadibu biha kuma cadaabo ila allahu caza wajal ilaahay mooyaane fain wajadtumuuhuma haddaa heshaan faqtuluuhuma dila ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam laba nin oo gaalo ah oo gaalnimada ku darsaday inay rasuulka dhibaateeyaan oo carbeed ayuu ciidan u saaray guluf wuxuu leeyahay markaa gacanta ku dhigtaan labadaa nin adyadooda iyo dhibaatadoodaa badatay ilaahay rasuulkiisa ay dhibayaan meeshaa ku ar- aragtaanba guba oo dab sula markay ciidankii baxeen waxoogay adurkaan ayuu rasuulku ka daba diray sala allahu aleyh wasalam saxaabi saxaabada ka mid a markaa wuxuu leeyahay amarkii hore ka noqda waayo waxyi baa yimi amarkii hore wuxuu ahaa amar aad iyo aad u adag wuxuu ahaa in la gubo nolo lagu gubo wuxuu ihi gubka iyo iyo iyo gubidda ilaahay baa iska leh laa yucadibu binnaari ilaa rabu nnaar dabka waxa ku guba ilaahii dabka abuurtay ayuunbaa wax ku ciqaabe e haddaa heshaan nimankaa dila oo seef ku dila sidaa awgeed waxay weeyaan islaamku isagoo wax dilaya qofkii dilmo u baahan ee dilmada mutaystay ayaa haddana uu ilaalinaya naxariista waayo rasuulku allah calayh salaatu wasalaam idaa qataltum fa axsinu lqitla haddaa wax dilaysaan qofka qad- ee dilidda mutaystay dilmadiisa wanaajiya xooluhuna waa saasi leeg islaamku waa nooca laakiin gubitaanku waa arxandaro waa arxandaro sidaa awgeed imaamu cali bn abi aalib radia allahu tacaala canhu ayaa mar wuxuu gubay qoloy shiica ah oo ku talax tegey oo gaarsiiyey heer inay ilaahnimo ku sheegaan walciyaadu billah waayo waxaan la idhahdo e, ghuluwiga iyo xadgudubku meel ma istaago waxay ka bilaabeen cali baa khilaafada leh oo ka xiga abubakar iyo cumar uga xaq leh may sii joogsanna markii dambe waxay idhahdeen risaalada lafteedaba rasuulka waa lagula ambaday walciyaadu billah oo lagula qaldamay koox ka mida shiicada oo la idhaha alghuraabiya waxay leeyihiin waxa isaga kaa rasuulka iyo caliyo eh, waxa ku khaldamay jibriil liannahum kaana yushbihaani kama yushbihu lghuraabu lghuraaba laba tukaysay isugu egiin ayay isugu ekaayeen halkii kumay joogsanin markii dambe waxay dhahdeen anta anta adigaaba ilaahaya waayo waxaa horkacaya nin yahuudiya oo la dhaha cabdillahi ibnu saba markuu taa ogaaday ayuu yidhi lamaa ra'aytu lamra amran munkara ajadtu naari wa dacawtu qumbura markaa arkay xaaladdu inay faraha ka baxday ayuu u yeedhay addoonkiisii godad buu u qoday wuu gubay cabdillahi bni cabbaas baa soo gaadhay mar dambe wuxuu ihi low kuntu makaanaka haddaan kula joogi lahaa lamaa xalaqta maad gubteen waayo xadiidkan muu haynin lianna rasuula qaala sala allahu alayh wasalam laa yucadibu binnaari ilaa rabu nnaar nebi baana lagu canaantay nebi dhan ayaa lagu canaantay nebi ambiyadii hore ka mid a ayaa meel fadhiistay deetana quraanjaa qaniintay quraanta markay qaniintay ayuu amray gebiga in la gubo qaryada iyo tuulo yaroo ay quraanjooyinku lahaayeen deegaankoodiiba in la gubo markaasuu ilaahay u soo waxyooday quraantaa ku qaniintay markaasaad qarya kaamila gubtay anna maalin oo dhan waa caayayaan bini aadanku haddana waa arsaaqaya maalin oo dhan goor yaayaan habeen iyo maalin waanay eflagaadina ay caayayaan haddana iyagii baan arsaaqaya markaa nebigaa dhan baa loo waxyooday dabku waa arxan daro sidaa awgeed rasuulku wuxuu leeyahy labadaa nin ee dembiilayaasha ah haddaa gacan ku dhigtaan dila can anas ibni malikin radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam dakhala waxa uu soo galay caama alfatxi sanadkii furashada maka la furtay waalxaal calaa ra'sihi iyadoo madaxiisa ay ku sugan tahay almiqfaru koofiyad bireed falamaa nasacahu markuu iska saaray jaa'a rajulu nin baa yimi faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah ina ibna khadal ninka ibna khadal la yidhaahdaa mutacalliqun wuxuu ka lushaa biastaari alkacba daahyada kacbada ayuu ka lushaa faqaala wuxuu yihi iqtuluuhu dila can ibni cumar radi allahu canhuma qaal dahaba waxaa tegey farasun lahu farasuu lahaa oo faakhadahu alcaduwu cadowgaa gacanta ku dhigay fadahara calayhim waxa ka xoogaystay oo ka adkaaday almuslimuuna muslimiintaa ka adkaatay gaaladii farudda calayhi waa loo soo celiyey في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحو رسولك ليهي تكفل الله إلهي وحو كفالقاتي لمن شاهد قفك كجهاد في سبيله تدكيس لا يخرجه أن سارين إلا الجهاد في سبيله إلهي تدكيس إنه جهاد مويانه وحك له بحمايه وتصديق كلماته كلمدها إلهي iyo ballanqaadka ilaahayna rumaysigooda ayuunbaa saaraya ilaahay wuxuu u ballan qaaday bian yudkhilahu ljanna in ilaahay janno geliyo aw yarjicahu ama uu u soo celiyo ilaa maskanihi degaankiisa alladii kharaja minhu ka soo baxay maca maa naala wuxuu haleelay iyadoo loogu daray ee min ajrin ajara aw haniimatin ama haniimaah ama labadoodaba xadiiska ugu horeeyay anas ibn malik rasuulka calayhi salaatu wasalaam sanadkii maka la furtay waayo maki waxay ahayd saldhigga gaalada iyo waxay ahayd meesha ugu weyn ee gaaladu ay ka soo duulaan nin alla ninkii islaamka dembi ka galaana halkuu magan gelaya halkaasay ahayd oo nin alla ninkii dhibaato soo sameeya bartaasuu magan geli jiray markaa waxaa jirtay maalinta rag iyo dumar dhiiggooda la baneeyey oo mid walbaaba dembi gaara lahaa oo aanu la wadaagin ummadda intooda kale waayo xataa gaalada intooda kale waxa weeyaan gaalnimo keliya ayuunbay lahaayeen qaarna waxay isku darsadeen gaalnimo iyo dhibaato saa'ida markaa kuwii gaalada keliya ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu iska cafiyey oo wuxuu ku yidhi idhabuu fa antum dulaqaa fasax baad tihiin iska taga waxba laydima raaco laakiin kuwan iyagu dembi baa u dheer taqriiban waxaa lagu sheegaa ilaa shan nin iyo lix dumara ayay haayeen oo mid walbaaba dembi gaara leeyihi waxaa ka mida nin la dhaha cabdilcusa ibnu khadal cabdilcusa ibnu khadal isagu wuxuu ahaa nin islaamay intuu islaamay ayuu soo hijrooday markaasuu madiine yimi muddo markuu joogay ayaa wuxuu isku daray gaalnimo inuu dib u ridoobo iyo inuu muslim dilo nin muslina oo u adeegayey oo gacanyaro u ahaa oo ansaariya ayuu kurta ka jaray waxaa la yidhahdaa nin mutakabira ayuu ahaa oo kibraaniya deetana nin kale u adeegayey xoolo yarna wuu siinayey habeen habeenada ka mid a ayuu hi neef inoo qal neefkiibuu u qalay inoo kari deeta wuu kariyey sidaan aad u karisa waa caynkee buu deetaasaa fuqaado kurtu ka jaray waanu ridoobo u baxsaday ilaa maka ayuu galay maxaad sideed u karisay ayuu qof dhan oo islaama ku dilay markaasuu haddana wuxuu kusii darsamay dilkii gaalnimo sidaa awgeed xaramku waa meel aamina laakiin xaramku ma nabadgeliyo qof dembi soo galay oo la qisaasayo oo qof soo dilay ama wax soo sameeyey ma magangeliyo xaramku wuxuu magangeliyaa qof nadiifa oo aan ilaahay subxaanahu wa tacaala uunkiisa aan waxba ka soo gelin ninkaasi markaa wuxuu isku dayey bal kacbada ayaa meel fadli badan ahe inaad ku badbaaddo daahyadeedu iska lugay oo iyadu magan gelaya uu isleeyaha waa meel aamina oo muslimiintu weyneeyaane bal inaad xurmadeeda inuun aad ku nabad gasho dabeeta rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam bartiisa ku dila raggii la dilay ayuu ka mid ahaa qaarkoodna kuwaa rasuulku u ballan qaaday in la dilaayo lamama dilin afar kaliya laga dilay koob iyo tobanka toddobada kale midba waxaa keenay saxaabi oo waa loo maartay ammaan buu rasuulku siiyey calayhi salaatu wasalaam naxariista ilaahay geliya awgeed can anas ibni malikin ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam dakhala waxa uu galay caama alfatxi sanadkii furashada walxaal calaa ra'si lmiqfar miqfarku waa koofiyad bereed oo u gashaday dagaalka maadaama dagaal culusna aanu ka dhacin maka markii dagaalku dhammaaday yar buu ahaa wuu iska bixiyey markaasaa jaa'ahu rajul nin baa u yimi faqala wuxu uhi ya rasuula allah ina ibna khadal mutacalliqun waxa uu iska lulay biastaari lkacba daahyada kacbada faqala wuxu uhi iqtuluuhu soo dila can ibni cumarin qaal dahaba farasun lahu faras baa ka caymaday lahu isaguu leeyahay faakhadahu alcaduwu cadowga ayaa gacanta ku dhigay fadahara calayhim lmuslimuun muslimiintii baa cadaawii ka adkaaday farudda calayhi waa loo soo celiyey fii samni rasuuli lahi sala allahu alay wasalam xadiidkani wuxuu tilmaamayaa dhacdo ku dhacday cabdillahi bni cumar faras buu lahaa faraskiisii ayaa ka firdhaday oo uu waayey markaasuu wuxuu u galay cadowga gaalada ayuu u galay gaaladii waa dagaal la isku haleelay waa laga xoog batay faraskiisii oo xay ah oo nool ayuu helay dabeeta qaybtii laguma darin qaniimadii waayo waxaan qaniimada loogu darayn gaaladu marka hore umay lahayn nin saxaabiya lahaay oo muslina sidaa awgeed xoog bay ku haysteen maadaama xoog lagaga soo dhacsadayna ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay iyo rasuulkuba ha loo celiyo ha loo celiyo qofkii lahaa wain faatakum shayun min aswaajikum ila alkufaari facaaqabtum faaatuu aladiina dahabat aswaajuhum mila ma anfaquu waxay culimmada u deliishadaan haddaan xataa xadiidkani jiri lahayn in aayaddaa loo deliishan lah oo aayaddu waxay leedahay ninka ninka muslimka ah ee qof dumara qabay ee meher ka bixiyey hadday gabadhii ka dudo iska tagto gaalada u gasho oo hadhow gaaladii laga adkaado waa in xoolihii loo cawilaa isaga intii uu ka bixiyey meher ahaan waa in loo celiyaa waayo dee gaaladaa u gashay meherkiina waxa weeyaan waa qaadatay sidaa awgeed waxaa looga cawilayaa xoolaha gaalada qaniimadaa laga siinaya saxaabigan markaa faraskiisii qaybta lagu dari maayo qaniimana loo ictibaarin maayo ee ninkii lahaabaa hantida loo celinaya can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula lahi sala allahu aleyh wasalam qaala waxa uu yidhi takafala allahu ilaahay waxa uu u kafaalo qaatay liman jaahada fii sabiilih cidda jidka ilaahay ku jihaada oo laa yukhrijuhu aanu saaraynin ila aljihaadu fii sabiilih ilaahay dartii inuu jihaado mooyaane wax kale uma soo bixin wa tasdiiqu rumaysnaan uu rumaysan yahay kalimaatihi ilaahay kelmadihiisa ballanqaadada uu sameeyey qofka mujaahidka ah ayuu rumaysan yahay wuxuu ilaahay u ballan qaaday bian yudkhilahu ljanna jannada inuu geliyo haddii uu dhinto weeyaan aw yarjicahu ama uu soo celiyo ilaa maskanihi degaankiisa alladii kharaja minhu ka soo baxay maca maa naala waxa uu gaadhay min